بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وsلى اllه وsلم عlى نبيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيin ama bعd halay aakhiru kitaabi الsunna ayaan gaarnay aan soo gaarnay nusha gabal ayaa marka waxay dhigayaan nuskhada mundiri oo mukhtasarka u ka yani sameeyey dhowr xadiid iyo dhowr aar ayay ku daraysaa iyo bacdi rijaal oo ay culammada qaarkood ka hadleen iyo waxyaabahaasu ka hadlayaan xoogaa yaraan marka taas ka akhrinaynaa marka aakhiru kitaabi sunna buu yidhi ka bacdi buu marka wuxuu keenay aahaartan inta uunan gelin kitaabuladab wuxuu yidhi marka qaala alimaamu abu daawuud xadaثna cabdاللaahi bn qurayشhi الbukhaariyu qaala samictu nucaym bna xamaadi yaquulu lilmuctasilati nucaym bnu xamaad shaykhu اlbukhaari weeyaan yaan maqlay buu yidhi yaquulu lilmuctasilati isagoo ku dhahayo taruduuna alfay xadiiثin min xadiiثi الnabiy salى اllahu عalيyه ali wasalam laba kun oo xadiiث ayaa radinaysaan oo axaadiista nebiga ka mida ow naxwa alfay xadiiثin ama laba kun oo xadiis oo kale wax ah baad radinaysaan yani muctasilada macruuf waxay ku ahayn axaadiista inay radiyaan waxaasna dariiqay u mareen iyo baab dariiqaasna waxay ka dhigteen oo ay yidhaahdaan khabarulwaaxidka wixii akhbaarta labay u qaybsantaa akhbaar mutawaatir ku timid tawaatur iyo akhbaar ku timid aaxaad mar wax allaale waxa aan tawaatur ku imaanin waxay leeyihiin wax jira maahan caqiido iyo xalaal iyo xaaraan iyo lagama qaadan karo axaadiistuna waxay u badan tahay axaad calaa daalika ayay marka axaadiistii dhammayd uga tageen saasay uga tageen muctasiladii marka axaadiid fara badan alimaam ibnu qutaybata diinawari kitaabka awiilu mukhtalifin xadiidi la dhaho ayuu leeyahay wax allaale wixii axaadiidta ay ku fureen oo ay yidhaahdeen axaadiidtan yacnii haddii la qaato ishkaalaadkaas baa imaanayo dhan buu uga jawaabay axaadiidta inayna isku hor imaanaynin buu sheegay waana ku jamciyey kitaabkiisaas axaadiid caqiido u badan marka muctasilada macruufay ku yihiin inay radiyaan akhbaartaas aaxaadka iyaga iyo furuucdooduna waa un la mid marka ashaacirada laftirkooda saniicuhum waxaa weeyaan khabarulwaaxidka iyo caqliga iyo in ama naqliga iyo caqligaba hadday iska hor yimaadaan in caqliga la hormariyaa iyaguna qaanuun u ah binaan calaa daalika marka xadiid badan bay meesha uga tallaabsanayaan qaala xadaanaa abu dafar cabdusalaam qaala akhbaranaa jacfarun can cawfin qaala samictu alxajaaja xajaaj baan maqlay yakhdubu isagoo khudbaynayo huwa yaquulu uu dhahayo inna matala cusmaana cusmaan tusaalihiisa cinda allahi ilaahay agtiisa ka matali ciisa bni maryam ciise oo kalewa uma qara'a haadihi alaaya buu akhriyey yaqra'uhaa wayufasiruhaa id qaala allahu yaa ciisa innii mutawafiika waraaficuka ilaya wamuطahiruka min aladiina kafaruu yushiiru ilaynaa annagoona ishaaraya xaggeenna biyadihi gacantiisa iyo waila shaam iyo waila ahli shaam iyo reer shaam xaggooda kan waa soo marnay marka asarkaan hadda koor buuna soo maray kitaabu sunna dhexdiisuba nagu soo maray marka waa yacnii xajaaj inkaartii iyo dhibaatadii haysatay wax ka mida waayo oo qur-aankii uu siduu doonay kaga fasiranayo qaala xadaanaa axmed bnu saalix waaxmed bnu cumr bni sarx abu طاahir weeyaan qaala akhbaranaa sufyaan bnu cuyayna can camri bni dinaar can wahbi bni munabbihin can akhiihi hamaan can mucaawiyata qaala qaala rasuulu اllahi sal ا slam ishfacuu tuxabbuu ergeeya waa laydin jeclaanayaa nusa qaar saasay dhigayaan qaarna ishfacuu tuujaruu ergeeya waa laydin ajarsiinayaa fainii anigu la uriidu fainii aniga la uriidu اlmra arrin baan doonayaa fa u'akhiruhu dib baan u dhigayaa kaymaa tashfacuu saad idinka u ergeysaan fatu'jaruu laydin ajarsiiyo anoo inaan wax sameeyo rabo ayaan gadaal iska dhigaa saa idinka intaad wixii sabab u noqotaan oo hadhow ajar uga heshaan ilaan shafaacadu waa sabab faina rasuula اllahi sal ly slama qaal nebigu waxa uu yidhi buu yidhi ishfacuu tu'jaruun nebigaa wuxuu yidhi ishfacuu tu'jaruun ergeeya waa laydin ajarsiinayaa saasaa nebigan ka maqlay qaala xadaanaa abu macmarin qaala akhbaranaa sufyaan can buraydin can abi burdata can abi muusa can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam milahu qaala abu daawuud samictu axmed bna xambal baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo qaala cafaan cafaan ibnu muslim asafaar kaana yaxyaa yaxya wuxuu ahaa laa yuxadidu can hammaam yaxya bnu saciidin ilqaطaan hammaam ibn hammaam waxba kama sheegi jirin oo xadiid kama warin jirin markiisii hore yacni qaala axmedu qaala cafaan falamaa qadima mucaad ibnu hishaam markuu soo galay mucaad ibnu hishaam ibn abi cabdillaahi dastuwaa'i markuu soo galay waafaqa hamaaman hamaam buu waafaqay fii axaadiisa buu ku waafaqay kaana yaxyaa yaxye u ahaa rubamaa qaala inuu yidhaahdo bacda daalika intaa kadib kayfa qaala hamaamun hamaam sidii u yii sidee u yidhi fii haadaa kan dhexdiisa kayfa qaala hamaamun sida uu u yidhi fii haadaa midkan u yidhi yani wuxuu ka wadaa yaxya bnu saciidin ilqataan markii hore hamaam waxba kama warin jirin waa ka istaagay markii uu arkay mucaad ibnu hishaam oo waafaqay xadiid uu ka istaagi jiray yaxye ayuu bilaabay inuu markii dambe uu qaato uuna ku qaato sidii uu ku waafaqay mucaad ibnu hishaam markuu waafaqay hamaam markaa kadib buu marka ka soo noqday sidii hore oo inuu wax ka qaato ayuu bilaabay marka qaala abu daawuud samictu axmeda yaquul imaam axmed baan maqlay oo dhahayo samaacu haaulaa'i kuwaan maqalkooda yay yihiin kuwa la sheegaya cafaan cafaana wa asxaabihi cafaan iyo asxaabtiisa min hamaam ay ka maqleena aslaxu haboonaansho badan min samaaci cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibni mahdi samaaciisa yacnii cabdiraxmaan ibni mahdi maqalkii uu hamaam ka maqlay iyo cafaan iyo asxaabtiisa kale samaaci ay hamaam ka maqleen cafaan iyo asxaabtiisa fiican buu leeyahay ee ma dhahaayo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo cafaan labadooda cafaan baa siqaysan maaha saa ha u qaadana ee samaacuhum min hamaam marka cabdiraxmaanna dhinac la dhigo kuwanna dhinac la dhigo cafaan cafaan baa habboon uu leeyahay wa kaana yatacaahadu kutubahu kutubtiisa uu ku faajofaajoo jiro aad buu uga warqabi jiray bacda dalika qaala xadaanaa xuseyn bnu caliyin qaala akhbaranaa cafaan in shaa allahu tacaala qaal qaala lii hamaamun waxa uu igu yidhi kuntu ukhdi'u waa gefi jiray walaa arjicu mana noqon jirin oo gefkii kama laadan jirin waastakfiru allaha tacaala ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaya qaala abu daawuud samictu caliya bna cabdillaahi baan maqlay yaquul isagoo dhahayo aclamuhum biicaadati maa yasmacu aclamuhum kan yacnii ugu cilmi badan ugu ogaal badan biicaadati maa shay celintiisa yasmacu ou maqlayo mimaa uu ka celiyo lam yasmac uunan maqlin shucbatu weeyaan yani dadka qataado ka wariya shucba ayaa axaadiista ugu celcelin badan wa arwaahum kan ugu warin badanoo qataado ka warin badanna hishaamun waayo wa axfaduhumna saciid bnu abi caruuba saddexu tartansiina mar oo qataado ka wada wariyaan saciid bnu abi caruuba waa ninka ugu xifdiga badan ninka ugu warinta badan qataado ugu warinta badanna waa hishaam ibn abi cabdillaahi dastuwaa'i ninka ugu kala reereebid badan oo axaadiidta kala shaandhayn badanoo wixii saxiixa iyo wixii kale iyo aad u kala yacni shaandhayn badanna shucba buu ku sheegay qaala abu daawuud fadakartu dalika liaxmed baan u sheegay faqaala saciid bnu abi caruuba fii qisati hishaam uu yidhi haadaa kulluhu kan dhammaantiis yaxkuunahu can mucaadi bni hishaamay ka sheegaan ayna kaana yaqacu hishaam min saciid xageebuu hishaam uga dhacay saciid low baraza lahu hadduu u soo banbixi lahaa ayb ay low qaabalahu wanaadarahu fii cilmihi yani hadduu la munaadaroon lahaa xageebuu gaari lahaa yani ma u dhowaadeen buu ka wadaa ayb waxaan oo dhanna marka mucaad baa dadkan sidaa u sisimaayo ma ahane imaam axmed wuxuu le dadkan waa kala sarreeyaa marka bacdi nusq waxaa laga yaaba inaynan ku oolin bacdi nusqna ay ku yaalaan marka intaasaa marka qabla kitaabi اladab abu daawuud uu sheegay ayb qaala alimaam abu daawuud awalu kitaabi اladab kitaabu اladab awalkiisii weeyaan meeshaan ayb aladab marka waxaa weeyaan isticmaalu maa yuxmadu qowlan wa ficlan adab waxaa la yidhaahdaa waxa la jecel yahay in la isticmaalo qowlan wa ficlan hadal iyo ficil kay ahaatan shay la mahadiyo oo dadka fidradoodu toosan tahay ay mahadiyaan ay jeclaystaan in la sameeyo ayaa la yidhaha qowl iyo ficil kow doonaba ha ahaado adabkaasaa qaarkoodna waxay ka cabireen oo yidhaahdeen aladab alakdu bimakaarimi alakhlaaq akhlaaqda midda wanaagsanoo la qaato ayaa adab la yidhahda wa qiila waxaa layidhi huwa tacdiimu man fawqaka waalrifqu biman huwa duunaka aadaab ama adab waxaa la yidhaahdaa qofka kaa sarreeyo kaa weyn ood weynaysiiso ood weynayso qofka kaa hooseeyana aa u naxariisato ninkaa ninka aadaabuu leeyahy marka ninka ka weynna ninka ixtiraamo ninka ka hooseeyana u dhimriyo adab waa haystaa ayb oo dadka marka qof dadka qofka ka weyn cilmi ha uga weynaado madda ha uga weynaado inuu ixtiraamo oo tacdiim ku sameeyo weyneeyo laayiq tacdiim u ah kan ka yarna inuu u naxariiso haddii taas uuna lahayn aadaab male marka ayb alimaamu albukhaari baabkan marka kitaabu u gooni yeelay la yidhaha kitaabu aladab almufrad aladab almufradaa la yidhaha kitaab gaar a waaye aadaabta keliya unba u gooni yeelay kitaab aad u qiimo badanoona ku tilmaamay ibnu xajar oo wuxuu yidhi wahuwa kitaabun kaiiru lfaa'idati ee saxiixiisana kitaab kaleu soo qaaday oo kitaabu aladab waa ku dhex qoray jiska tobnaad meelahaasku ku aadaa fatxulbaariga abu daawuudna marka kitaabu u baabeeyey oo kitaabu ladab ayuu yidhi qaar culamada ka midana kitaabu albiri wasila ayay uga dhigaan ciwaan kitaabu albiri wasila haddaa aragto kitaabuladab unbaa laga wadaa ayb markaa kitaabuladab uu halka ka bilaabayaa waana yacnii wax allaale wixii aadaab ku saabsan noocay tahay ayuu halkan ka gelayaa marka baab fi اlxilmi waakhlaaqi الnabiyi sal اllahu alayh ali wasalam baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lxilmi dulqaadkii caddayntiisiibuu u baab yahay iyo waakhlaaqi الnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga akhlaaqiisa akhlaaqdii rasuulka iyo dulqaadkii nebiga siduu ahaabuu u baab yahay kitaabkana kitaabka ugu dambeeya sunanka ayb wuxuu yidhi marka qaala alimaamu abu daawuud xadaanaa maqlad bnu khaalidin الshaciiriyu قال xdثna cمر بن يuنس qال xdثna cكرمة yعني بن cmاar qال xdثnيi إسحاaq yعني بن cabdاللahi بن أbي طلحة أنس ayaa adeer u ahaa أنس ayaa adeerkiis ahaa camhu لأmihi cabdاللahi بن أbي طلحة iyo أنس isla dhashay umu sulayma wada dhashay ishooyada qaala qaala أنس أنس waxau yidhi kana rasuul الlahi salى الlaه عليه alي وsلم nebigu wuxuu ahaa min axsani اnnaasi dadka kan ugu wanaagga badan khuluqan xagga dabciga fa arsalanii yowman maalin buu ii diray lixaajatin buu ii diray xaajo dan faqultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartay laa adhabu ma tegaayo nebiga xaajo ii diray markaasaan waxaan idhi buu leeya anas wallaahi laa adhabu ilaah wallaahi inaanan tegayni mabaxay ayb marka anas arrintan marka miyaynan macsi noqonaynin marka haddii nebiga uu yidhaahdo waxaas doono orod bax ma doonaayo nebiga la dhaho soo macsi ma noqonaysa ma noqo anas hadeertaan isagu qof weynoo qaangaara waa ka noqone macsi laakiin anas markaan cunug yar buu ahaa qaangaarna maba ahaynba walidaalika dhaartiisana nebiga waxba kama soo qaadin waxaan kalena diidmadiisaana waxba kama soo qaadin qaangaar ma uusan ahayn laakiin low qof qaangaar oo sidaan dhaho dembibay noqonaysa wafii nafsii an adhaba nafsadeydana waxaa ku jirta inaan baxo oo aan nebiga wax usoo qabto ayb marka saas buu dhahaya laakiin inuu wax u qabtana waa rabay saasaa ku jirta ayb limaa amaranii bihi nabiy llaahi sala allahu alayh ali wasalam wuxuu nebigu ou i amray inaan usoo qabtaa nafteyda ku jirtay qaala fakharajtu waan baxay buu yidhi marka waa iska tegey marka xaajadii buu aaday marka xataa amura calaa sibyaanin ilaa aan ilmo yaryar ka soo maray dhildheelaayo wahum yalcabuuna fi suuq ilmo yareeroo marka suuqii ku ciyaarayo anas marka ilmihiibuu iskala ciyaarayo marka u dhex galay tanaa marka waxay ku tuseen marka inuu nin yar ahay oosan qangaar ahay faidaa rasuulu llahi sal alla ly slam nebigu waaba isaga oo qaabidun mid qabanayo ohoo i qabtay biqafaaya qadaadka qadaadkaygu iga qabtay nebiga nebigaa marka xagga dambuu ka soo maray qadaadkiibuu marka ku dhegay min waraa'i gadaashayda fanadartu ilayhi waan fiiriyey wahuwa yadxaku isagoo qoslaaya marka tanna waxay tuseen nebiga dulqaadkiisa iyo yacnii sida dadka ilmaha yaryarkaa iyo ula kaftamaayey iyo waxyaabahaas faqaala wuxuu yidhi yaa unaysu anasow idhab tag xayu amartuka meeshaan kuu diray aad yidhi orbax qultu waxaan idhi nacam haa ana adhabu yaa rasuul allah waan tegi yaa rasuulka ilaahiyo qaala anas wallaahi way markaa kafaare gud iyo waxaa nebigu ma farina ma aragtid marka marka cunug yar marka dhaaro ma ku laazimayso kafaaro kuma laazimayso qaala anas waxau yidhi wallaahi baan ku dhaartay laqad khadamtuhu waan u adeegay nebiga sabca siniin sabca idiin qoran sooma toddoba sano ow tisca siniin ama sagaal sano raawigaa ku shakiye toddoba ama sagaal sana nebiga u adeegaayey sida riwaayada marka xooga badanna sagaal sano riwaayo kale toban bay dhihi doontaa marka sagaalkiy tobanka waa la jamcin karaayo nebigu isaga dhanba madiine toban sano ubuuba joogay waxaa lagu jamcinayaa marka anasna mar allaala markii uu yimid hore loogama keenin dabcan marka sagaalkaa muuqanaysa inay xoog badan tahay ninkii marka toban yidhina kasriga ayuu kabay carabta caadadooda saas waa ahayd ninkii sagaal yidhina tiradiibuu sheegay oo caadigoo kasrigiibuu ka tegey sagaalkii buu marka buuxiye midna ama toban buu buuxiye ama sagaalkaas maa calimtu ma ogi buu yidhi qaala lishayin shay inuu yidhi sanactu aan sameeyey lima maxay baad facalta kada wa kada waxay waxaa u samaysay walaa lishayin shay taragtu aan ka tegeyna hallaa facalta kada wa kada waxay waxaa maa samaysid yani maa samaysid ima una dhihin wax aan ka tegeyna maa samaysid ima dhihin wax aan sameeyeyna maxaa u samaysa ima dhihin marka meesha waxay kutusaa dulqaadka nebiga iyo dabci wanaagiisa qaala xadaثanaa cabdالlahi bn maslama wahuwa alqacnabiyu qaala xadaثanaa sulaymaan yacni bn اlmugiira can haabitin can anasin qaal khadamtu الnabiya salى اllahu عalayه ali wasalam nebigaan u khidmeeyey caشhara siniina toban sana bilmadiinati wa ana ghulaamun anoo wiil yar ah laysa kullu amri arrinkayga dhammaantiisna ma uusan noqonaynin kamaa yashtahii sida uu jeclaysanayey saaxibii saaxibkayga nebiguu ka wadaa an akuuna calayhi inaan ahaado korkiisa yanii wiil yar baan ahaa nebigaan u khidmay jiray sida nebigu uu iga rabana xaalkaygu ma wada ahaynuu leeyahay wax unbaa iga dhacaya wax uu rabaa marar aan samaynaynin mar wax uu si aan u rabin aan u sameeyo iyo saasay ahaan jirtay maa qaala lii ima dhihin fiihaa mudooda muddadaa dhexdeeda ufin ima uunan dhihin uf qad weligii wamaa qaala lii ima dhihin lima facalta haadaa waxaan maxaa u samaysay kan allaa facalta haadaa maxaa kan u sameeye weysay ima dhihin allaa laamku marka waa shidan yahay ay hallaa facalta haadaa hallaa facalta haadaa ayb waxaan ka tegeyna maa samaysid ima uunan dhihin ayb xaafidku marka wuxuu yidhi wayustafaadu min hada xadiidkan waxaa laga faa'iidaysanayaa buu yidhi tarku lcataabi yacnii in laga tago dadka in la eedeeyo calaa maa faata wixii tegey wax tegey qof in lagu eedeeyo in layska dhaafo lianna hunaaka manduuxatan canhu biisti'naafi اlamri bihi ayb idaxtiija ilayhi wax laga soo tegey in laysu eedeeyo waa laga fiican yahay maxaa yeeley waxaa la heli karaa haddiiba loo baahdo shaygaas in la cusboonaysiiyo mar kale walidaalika nebiga shay uunan samayninoo uu ka tegey maxaa uga tagtay ma dhihi jirin laakiin muxuu dhihi jiray waxay waxaa orodbax iisoo qabo amar cusub marka iyadoo la heli kara amar cusub wax tegey in laysku eedeeyo waa laga fiican yahay wafaa'idatu yani taas marka faa'iidada ku wafaa'idatu تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستئلاف خاطر القادم يعني فائدتك فائدته فائدتك جرتنا وحي تهي عرفك إن لقى إلالي إيادة بدن وحيادينك يقفك قادمك قلبك إلا صوت ضمو طيب أو يسأل لفتك في سمرك قلبك إلا صوت ضمو طيب وحيالها مرك أو تلمامة يؤمن وحوليه هي oo aan laysku eedaynaynin ka tegistooda waa wixii umuur ku tacalluqaysa insaanka wa ama alumuuru allaasimatu min baabi yani wa ama alumuuru allaazimatu sharcan arrimaha sharci ahaan laazimo ama waajibo falaa yutasaamaxu minha iyada layskuma dhaafo liannahaa min baabi alamri bilmacruuf nahy can ilmunkar marka xaafidku wuxuu leeyahay waxaan sameeyey ima dhihin maxaa u samaysay waxaanan samaynin ima dhihin maxaa u sameey weysay waa umuuraha insaanka la soo gudboonaanayo amaa umuuraha laasimkee diiniga ayaga taas waa laysdhahaa ila umuuro diin ahaan waajibay waayo kuwaase waana min baabi alamri bilmacruuf nahy can ilmunkar shay marka diin ahaan ugu waajibiyey hadduu ka taga maxaa uga tagtay waa la dhahaya laakiin wix isaga nebiga ku saabsan oo umuuro caadi iska ah weeyaan wixii uu ka dhihi jiray marka xadiidkan waa umuuraha alumuuru almutacalliqatu bixaajati اlinsaana lagu xambaaraya ama alumuuru laazima sharcan may iyadu waa khilaafsanta qال xadaثna hاrوn بن cabd الlaahi whuوa الxamaal qال xadaثna abu caamir qال xadaثna mxamed بن hilaal سمca أbاaه يحdث qاaل qاaل أbو هريرaةa وهuوa يحadiثna kاn النبي sلى الlه عليه لي وسلم nebigu wuxuu ahaa yجliس macnaa inuu nala fadhiyo فi اlmجلiسi mجliسka يxadiثunaa oo xadiiث noo sheegayo faإidaa qaama hadduu istaago qumnaa waa istaagayna قiyaaman oo taagan xatىa naraahu intaan ka aragno qad dakla bacضa buyuuti أزwaajihi ilaa aan ka aragno inuu galay xaasaskiisa guryahooda guri ka mida فxadaثnaa yowman maalin buu noo sheekeeyey faqumnaa waa istaagnay xiina qaama markuu istaagay fanadarnaa waxaan eegnay ilaa acraabiyin ree baadiye qad adrakahu gaaray nebiga fajabadahu wuu soo jiiday fajabada reebaadiyihii wuu soo jiiday hu nebigii buu soo jiiday biridaa'ihi go-iisii nebigu uu watay buu ku soo jiiday faxamara wuxuu guduudiyey raqabatahu luquntiisii go adag buu watay markaa nebiga reebaadiyi marka go-iiba intuu ku soo dhegay ayuu nebigii soo jiiday markaasu qoortiisii gaduudiyey faxamara raqabatahu ayuu guduudiyey qaala abuu hurayra abuu hurayra wuxuu yidhi wakaana ridaau nebiy sal slam khashinan nebiga go-iisana mid adag buu ahaa faltafata waa milecsaday oo soo fiiriyey faqaala lahu alacraabiyu reebaadiyi nebiga wuxuu ku yidhi ixmil lii io xambaar calaa baciiraya labadaydan rati haadayni kuwan ah ii buuxi buu yidhi labadan rati ii rar oo cunto iyo iiga buuxi buu marka badanaa dadka reebaadiyu waxay isaga badood aan jafwo badan oo qallalan oo waxay isaga badnaayeen iyagu ixtiraam rasuulka iyo aad aad u aqoonin maxaa yeele nebiyada magaala laga soo saari jiray dadka magaalada arki jiray iyaguna dad magaalo iyo dad arka maahan marka ixtiraamka xagga ixtiraamka iyo waa ku liitaan sidaasuu ku yidhi marka fainaka laa taxmilu lii ii xambaari maysid min maalika maalkaaga walaa min maali abiika iyo maalka aabbaha mid wuu rabaa inuu yidhaa maalkaan adiga melihid aabbahaana ma laha ii rar maalkaan faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa maya ay laa axmilu laka min maali laada marka laa maya ay laa axmilu kuu qaadi maayo kugu xambaari maayo min maali aniga maalkayga kusiin maayo ayuu yidhi laa maya oo maalkayga kusiin maayo kuu rari maayo waastaqfiru llaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaa in kaana alamru calaa khilaafi daalika arrinku haddii sidaa uu khilaafsanaadana uu ka duwanaadana ilaahay baan istikfaar weydiisanaya saasay ka dhigantay laa waastaqfiru llaha latiifa marka ku jirta alimaam suyuudi mirqaatu sacuudka daawudka tacliiqaadka uu ku leeya uu ku sheego waawdan in la geliyo waa daruuri macnahan oo haddii la yidhaah laa waastaqfiru llaha saxwa laa maya waraa dhammaaday waastaqfiru llahana war cusub haddii laakiin la yidhaah laa astaqfiru llaha haddii la dhaho maxaa ka dhalanaya macno qaldanoo laa astaqfiru llaahay noqonay ilaahay dembi dhaaf maba warsanayo walidaali dadka qaar waxaa arkay qofka qofku wax u soo dhiiba biyahan cab ama waxba u keenaya ma rabo wuxuu rabaa inuu dhaho markaasuu leeya laa jazaaka allahu khayran laa jazaaka allahu khayran khalad oo waxay noqonaysaa laa jazaaka allaahu khayran ba ilaahay khayr kuma abaalmariyay noqonaysa oo waxay marka macnaha saxda waxaa waa in la yidhaha laa wajazaaka allaahu khayran laa wajazaaka allaahu khayran cilmulmacaaniga marka waa lagu sheegaa meelaha fasliga iyo wasliga iyo iyay ku sheegaan balaaqadan min mawaaطin اlfasli iyo mawaaطin اlwasli iyo aaday muhiim ugu tahay laa wastaqfir اllah laa astaqfir اllah haddii la yidhaha macno qaldana ka soo baxaay laa baaraka allahu haddii la yidhaha laa baaraka allahu laka ay noqona laa wabaaraka allahu fiika oo waawdaa marka macnahaasi ka taaganta laa buu yidhi marka maya ay laa axmilu maali maalkayga kugu qaadi maayo ku siin maaye waastakfir ullah ilaahan dembi dhaaf weydiisanayaaye in kaana alamru calaa khilaafi dalik saasa u qarsan ayb laa laa waastakfir اllaha laa waastakfir اllah laa axmilu laka kugu kuu qaadi maayo adiga xataa tuqiidanii intaad ii qisaasto min jabdatika jiidistaadii aada ijiidday allatii jabadtanii aa ijiidday waxaaba ani kusii kuu rari maayo oo ku siin maayo ilaa aa ii qisaasto oon ka aarguto wixii aa igu samaysan maradiibaa igu jiidday ilaa meeshaan guduudisay adna marka keen ilaa aan marka kaa qisaasto ayb markaa nebigu waa mid kale waa la kabsamayaa ma arsa jirin ilaa an tunkahaka xurumaatilah fakulu dalika yaquulu lahu lacraabiy kulli intaasoo dhan reebaadihi wuxuu dhahayay wallaahi laa uqiidukahaa maya inaanan kuu qisaas kuseenin ayb isagoon markuu diidayayo reebaadihi wuxuu leey laa maya laa uqiidukahaa tii aan kugu sameeyey ma iga argoosanaysa kuu qisaas kuseen maayo fadakara alxadiida qaala uma dacaa rajula nin buu u yeedhay faqaala lahu wuxuu ku yidhi ixmil lahu u qaad oo u saar calaa baciirayhi labadiisa rati haadayni kuwan ah calaa baciirin rati shaciiran shaciir wa cala alaakhari ka kalena tamran timir midna timir uga buuxo midna shaciir uga buuxo uma iltafata ilayna waana soo fiiriyey nebiga faqaala wuxuu yidhi insarifuu taga calaa barakati illaahi caza wajal ilaahay barakadiisa idinkoo ku dheehan iska tagay xadiidka marka sanadkiisa waxaa ku jira hilaalkan oo waalidu muxamed ah waa hilaal ibnu abi hilaal almadani ayb raawida marka abu hurayra ka warinayna isaga rawaa can abi hurayrata wa abiihi ayb muxamed kan waxaa la yidhaha marka ayb muxamed ibnu hilaal aabbihiisuu ka warinayaayo hilaal ibnu abi hilaal aabbahaas marka abu hurayra ka warinayo xadiidka qisadan marka shaahid saxiix ay leedahay min xadiidi anas oo imaam axmed uu warinayo waxay tusahay marka nebiga dulqaadkiisa ninkaa reebaadiya sidaa yeelay si ugu dulqaatay baabun fi lwaqaari baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lwaqaari xasiloonida deganaanta qofku yacni inuu xasiloon yahay uu degan yahay aanu fudfududayn قال xdثna النفyلي qال xdثna زhayل qال xdثna qاbوس بن أbي ضبيان أن أbاaه xdثه qال xdثna cبداللhi بن عabاaس أن نبي الlahi sلى الlه عليه لي وsلم qاaل نبgu waxau yidhi iن الhdي الصاaلحa hdyiga suuban hdigu waa hanaanka suuban والصمta الصاaلحa waa isku macno hanaanka hagaagsan والاqtiساada dhexdhexaysiga juز un waa juز min hamsatin wacishriina juz-an shan iyo labaatan qaybood ka mida oo min anubuwati nubuwada shan iyo labaatan qaybood oo nebinimada ka mida qayb ka mid ah waayo juz-un min khamsatin wacishriina juz-an min anubuwati way isnaadkiisa qaabuus bn abi dabyaan baa ku jiro waa daciif oo layin xadiidkiisu marka dacfi baa ku jiro laakiin marka xadiid kale iyo shawaahid kale iyuu leeyahay bayhaqi fi ladaab buu ku soo saaray min dariiq abi daawuud kan sanadkan imaam axmedna musnadka ayuu ku soo saaray can ilxasan bukhaarina adabulmufrad marka shawaahiddaas xadiis wuxuu ku yeelanayaa macnihii loo tarjamayna wuxuu ka imaanayaa waliqtisaad deganaantu waa maxay waa dhexbaxaysiga oo qofka ahlu quluwiga ah oo amal dhan un u badan mar walba ma degana oo qof umuuraha dhexda uga dhaco ku soo boodo sidaa daraaddeed marka iqtisaadku wuxuu keenayaa deganaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man kadama qofkii caburiyo isku celiyo kaydan caro caro qofkii isku celiyo isku caburiyo isagoo awoodi karo inuu caradaas fuliyo ninkii isku celiyo wixii ku soo arooray qaala xadaanaa amed bnu amri qaala xadaanaa axmed bnu camri bni sarf أbو طاhر هو أbو طاhر yب المصري قال xdثna أحمد بن عمر بن الsرح قال xdثna بن وهب هو cبدالله بن وهب المصري الإmام الفقيه عن سعيد yعن بن أbي أيوب عن أbي مرحوم عن سهل بن معاad عن أbيه ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaal man kadama haydan caro qofkii caburiyo yani qofkii caro isku celiyo ruuxii caro isku celiyo wahuwa qaadirun isagoo awoodayo calaa an yunfidahu inuu fuliyo isagoo yani markaa awoodayo inuu caradaasi fuliyo isagoo caradaa yani fulin karo dacaahu اllaahu caza wajalla ilaahay baa u yeedha calaa ru'uusi اlkhalaa'iqi khalaa'iqda dhexdooda ayuu uga yeedhaa yowma alqiyaamati xataa yukhayirahu intuu ka doorgeliyo ka khiyaargeliyo min ayi lxuuri xuurulciinta kuwa cadcad ee haweenka jannada tii uu doono tii ka aho shaaca uu doono intuu ka doorgeliyo marka xadiidka baabka tarjamadiisa xadiidka waa isleeyihiin oo carada oo la caburiyo oo qofka isagoo fulin karo caradiisa ku dhaqaaqi karo inuu ilaahay dartii uga tago wuxuu leeyahay marka ilaahay baa ka wacaya dadka dhexdooda waxaana loo khiyaargelinayaa miduu doono inuu ka doorto xuurulciinta xadiidka marka isnaadkiisu waa xasan min ajli abi marxuum wabaaqi rijaalihi iqaatun tirmidi iyo imaam axmed iyana way soo saareen man kadama kaydahu sindi waxa uu yidhi faxulwaduudka xabasa nafsahu can ijraa'i muqtadaahu ninkii naftiisa ka celiyo carada waxay dalbanayso inuu sameeyo wahuwa qaadirun calaa an yunafidahuna ay wahuwa qaadirun calaa an ya'tiya bimuqtadaahu caradaas waxay rabto ayuu la imaan karaa oo awood u leeyahay marka qofka ammaanan waa qofkee qofka awood u leh laakiin ninka aan awood lahayn oo aan caradaani waa xanaaqsan yahay laakiin waxba ma fulin karo awood uu ku fuliyaa male ajarkan male kaasila ajarku waa calaa qadri lmashaqa mashaqaduna goormay imaan kartaa adoo wixii samayn kara ina ilaahay darsi uga tagto laakiin haddii aadanba samayn karin ma gelayo iyxadiidkuna marka qofka wuxuu ugu yeerayaa musaamaxada iyo dulqaadka aayadda qur-aankana marka dadka muttaqiinta waxaa lagu ammaanay waalkaadimiina alqayd qaala abu daawuud ismu abi marxuum cabduraxiimi bnu maymuun weyaan qaala xadaanaa cuqbat bnu mukram qaala xadaanaa cabduraxmaan yani bna mahdiy can bishr yacni bna mansuurin can moxamed bni cajlaan can suweyd bni wahbin can rajulin min abnaa'i asxaabi اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama min asxaabtii nebiga ilmahoodii ka mid ahaa can abiihi qaala qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh ali wasalam naxwahu buu yidhi qaala mala'ahu llahu ilaahi wuxuu ka buuxiyaa amnan ilooni nabadgelyo iyo iimaanan iyo iimaan lam yadkur qisata dacaahu llaahu intaa ma sheegin zaada wuxuu ku daray waman taraka qofkii ka tago lubsa tawbi jamaalin qurux maradeeda labiskeeda qofkii ka tago wahuwa yaqdiru calayhi isagoo awoodayo qaala bishrun axsibuhu waxaan malaynayaa qaala tawaabucan darteed uga tago ninkii yacnii maro qaaliya ama maro yacnii qurux badan isagoo heli karo uga tago tawaabuc dartiisa waxuu xihanaa marka maro dhexdhexaad iska kasaahu allaahu ilaahay wuu marshiyaa xullata alkaraamati maamuuska iyo karaamada maryaheeda ayuu marshiyaa waman zawaja lilaahi ilaahay dartii qofkii wax u zawjeeyo oo qof yacnii walaayadeed uu hayo yacnii ilaahay dartii qof ugu zawjeeyo ugu daro tawajaha waman zawaja lilaahi tawajaha allaahu taaja almulki ilaahay wuxuu u jiheeyaa taaj yani wejigiisa markaa uu geliyaa taaja almulki boqorta ya tawajaha allaahu tawajahu allaahu ilaahay wuxuu taaj uga yeelaa taaja almulki boqortooyada taajkeeda ayuu yani taaj uga dhigaa allah subxaanahu wa tacaala xadiidkan isnaad ahaan marka dacfi baa ku jiro oo ninkan mubhamkaa ku jiro wahuwa cinda albayhaqiyi fi shucab min ariiqi abi daawuud oo sanadkan ah shihaab alqudaaci musnadu shihaab min ariiqi cabdiraxmaan ibni moxamed ibni mansuur can cabdiraxmaan ibni mahdiyin bihi ayuu ku soo saaray qismiga horena shaahid buu leeyahay xadiidka qismiga labaadna shaahidkiisa cinda alimaam axmed min ariiqi saciid bni abi ayuub can abi marxuum can sahl bni mucaad bni anas can abiihi mucaad mucaad bnu anas qaala qaala rasuulu lah sal l slam ayb marka waxaad moodaa marka inuu ku jiro irsaal meeshaas kaasaa marka adkeeda xadiidka isagoo dheerna imaam axmed musnadkiisuu ku soo saaray xadiid marka bilmutaabacaati wa shawaahidi iskaga xasan noqon karo weeyaan wuxuuna ka hadlayaa marka macnihii uu u tarjamayo kii hore cara qofkii caradii marka demiyo mala'ahu اllaahu amnan waiimaanan taasu ka rabaa qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaanaa abu mucaawiya can اlacmash can ibraahiima الtaymiy can اlxaaris bni suweyd can cabdillaahi qaal qaala rasuulu lahi sal l salam maa tacuduuna maxaad ku tirinaysaan assuracata legdanka ama kuwa legdanka badan fiikum idinka dhexdiinna qaaluu waxay yidhaahdeen alladii laa yasracuhu الrijaalu kaysan ragga legdin ninka aan la legdin ayaan ku tirinaa ninka legdanka badan qaala laa buu yidhi maya walaakinahu laakiin alladii kii weeyaan yemliku nafsahu nafsadiisa celinayo cinda alqadab carada agteeda markuu caroodo ninka nafsadiisa ka adag ninkaas aa nin raga ah ninkan marka idinkaa u taqaanaan maahan buu leeyay laysa shadiidu bisurca inama shadiidu aladii yemliku nafsahu cinda alqadab xadiidkii kalena markaatuu sidaa dhahaya macnahanna marka wuxuu tilmaamayaa caradii oo la demiyo oo la celiyo oo qofku isagoo xoog badan hadduu haddana xooggiisii caradiisii xakameeyo oo naftiisii ka adkaado ninkaasaa nin shadiid aho ad adag ninkaas adeeg marka ammaanan kaasaana asuraca ibnulatiir nihaayada wuxuu ku yidhi bidami saadi wafati raa ayb almubaaligu fi siraaci alladii laa yuqlabu waa midka aadka ugu xeel dheeraaday waa legdanka oo aan markaasi la loodin karin oo laga adkaan karin laga qaalib noqon karin alfaadan marka macnahaasaa marka uu ku tilmaamo nebiguna marka ugu sheegay macnihii luqada ku yaqaaneen bay iyaga sheegeen kii sharciga ahaabaa marka nebigana u tilmaamay baabun ay haada kani baabun baab weeyaan maa yuqaalu waxa la yidhaahdo cinda alqadab carada agteeda qofku markuu caroodo waxa uu dhahaya qaala xadaanaa yuusuf bnu muusa qaala xadaanaa jariir bni cabdilxamiid can cabdilmalik bni cumayrin can cabdiraxmaan bni abi leyla can mucaadi bni jabalin qaal istaba rajulaani laba nin baa iscaayeen cinda nebiy sal l slam nebiga agtiisa faqadiba axaduhumaa midkood waa carooday qadaban shadiidan carad adag xataa khuyila ilaya intiiba la ii khiyaalgeliyoon maleeyey aniga ana anfahu sankiisa yatamaraqu yatamazaqu yatamazaqu inuu go-ayo min shiddati qadabihi caradiisa darnaanteeda yani sida u carooday ilaa uu ku dhowaadayba sankiisu inuu go-go-aba ayb ay yataqaacu wayatashaqaqu qadaban ayb yatamazacu ou go-go-ayo marka yatamazaquna marka min shidaةi غadabihi faqaala الnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalam inii anigu la aclamu waxaan garanayaa kelimatan kelmad low qaalahaa hadduu dhihi lahaa ladahaba canhu uu ka tegi lahaa maa yajidu waxa uu dareemayo helaayo min alغadabi carada uu ka helaayo faqaala waxau yidhi maa hiya ya rasuul اllah rasuulka ilaahi maxay tahay qaala waxau yidhi yaquulu wuxuu dhahayaa allaahuma inii acuudu bika min الshayطaani الrajiim ilaahu adaan kaa magangalay aan kaa magangelayaa shayطaanka la fogeeyey qaala fajacala mucaadun mucaad wuxuu gudagelay ya'muruhu inuu amraya ninkii faabaa waa diiday faabaa markaa wuu diiday wamaxika waana dooday hadalkiibuu ku dooday waa madax yani wuu dooday ama waa madax taagi wajacala yasdaadu qadaban wuxuuna gudagalay inuu caro sii ziyadsadaba oo carada marka shaydaanku qofka inuu ku qaadaa la arkaa xadiidku marka waxaa laga qaadanaya xilligii nebiga dadkii wan wanaagsanaa mararka qaarkood in nebiga hortiisa ay yani wax xanaaq keeno oo ama yani inay yani hadallo kulkulul is yidhaahdaan oo qaarkood aad ay u caroodaan inay dhici jirtay ayb waxaa ka inaysan macsuum ahayn saxaabadii dabcan intaa kabacdi marka waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa carada qofka dhibkay gaarsiinaysa iyo wixii loo tarjamay baabka oo ah qofku markuu caroodo inuu isticaado la yimaado shaydaankaas inuu ilaahay ka hoos galo hadduu alla hoos galo ou ilaahay ka magan galo shaydaankii sharkiisiibaa meesha ka baxaysa caadi buu ku soo noqonaya waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka qofka isagoo wanaagsan xataa mararka qaar wax wanaagsan iyadoo loo sheegayo haddana inuu madax taag samayn karo shaydaankii uu markaa ka si markaa shaydaankii uu ugu tasallubayo qofka ninkan marka waa loo sheegay isagoo caraysan waa diiday marka inuu hadalka xitaa yidhaahay riwaayo kale waxay leedahay inuu leeyahay abii junuunun marka acuudu billahi min ashayaan rajiim dhehayso mawaalanahay inuu yii قال xdثna أbو bكر بن أbي شhيبة qال xadثna أbو معاaوية عن الأعمش عن عdي بن ثاaبت عن سلyمان بن سuرد qال اsتب رaجuلaaنi laba nin baa iscaayeen cinda النبي sl اه sلم faجacala أxaduهma midkood wuxuu gudagalay taxmaru caynaahu labadiisa indhood inay guduudanayso watantafiqu أwdaajuhu xididadiisa halbowlayaalkana ay bararayaan kacayaan faqاala rasuul الlah sl اه sلم nebigu wuxuu yidhi innii laa acrifu kelimatan kelmad baan garanayaa low qaalahaa haada kan haddii uu yidhaahdo ladahaba canhu aladii yejib waxa uu helayo uu tegayo acuudu biاllaahi min ashayطaani اrajiim faqaala rajulu ninkii waxa uu yidhi hal turaa bii min junuunin waalimaa igu aragtaa aniga hal turaa miyaad arkaysaa bii aniga ma waxaa igu arkaysaa min junuunin ay junuunin wax waalli ah anu ma waalli buu leeyahay xataa isticaadadii inuu yidhaahdo ayaa shaydaankii ka cuslaynaya qofku markuu xanaaqo marka waa xanaaqu mararka qaar wuxuu gaarsiinayaa wax badan buu dhaafsiina xadiidkan marka bukhaarina waa wariyey qaala xadaثna أxmed bn mحamed bn xmbl qaala xadaثna abu mucaawiyaةa qaala xadaثna daawuud bn abi hindin can abi xarb bni abi اlأswad can abi darin ana rasuula اllahi sal اه slm qaala lana wuxuu nagu yidhi idaa qadiba axadukum midkiin hadduu caroodo wahuwa qaa'imun isagoo taagan falyajlis ha fadhiisto fain dahaba canhu alqadabu carada haddii ay ka tagto waa sidii la helay wailaa haddii kalena falyadajic ha iska jiifto khaaabi wuxuu leeyahay xadiidkan sharxiisa alqaa'imu mutahayi-un lilxarakati waalbadshi ninka taagan wuxuu diyaar u yahay dhaqaaq ninka hadduu taagan yahay dhaqdhaqaaquu diyaar u yahay iyo inuu wax qabto ku dhowo waalqaacidu midka fadhiyana duunahu xoogaa waa ka hooseeyaa fii hada almacnaa macnahaas waa uga hooseeyaa nin taagan isla markiiu dhaqaaq samayn karaa nin fadhiya laakiin dhaqaaqa waxaa uga horreeya horta inuu soo kaco markaas dhaqaaqo ayb waalmutajicu midka jiifana mamnuucun minhumaa xaraka iyo dhaqaaq yacni dhaqaaq iyo yacnii iyo waxqabasho uma suurtoobayso markuu jiefo fayushbihu an yakuuna الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam inamaa amarahu bilqucuudi marka waxay u eg tahay nebigu inuu fadhi u faray lianlaa tabdura minhu fii xaali qiyaamihi wa qucuudihi baadiratun yandamu calayha fiima bacdi fariiso waxaa loo leeyahay ninkan waa taagan yahay ficil buu hore ka geysan karaa iyo yad yad marka haddii uu fadhi marka haddii la yidhaha yaddii baa marka xoogaa culays baa inuu markiiba ficil qaado xoogaa waa cuslaanaysaa marka fariiso waxaa loo leeyahay saysan uga imaanin baadiro iyo wax soo boodo ah saynan ugu dhicin soo boodadaas oo hadhow ou ka shallaayi doono ile ruux markuu xanaaqsan yahay waxaa dhici karta markaa xanaaqsan tahay fal aad samaysay markii miirku kuu soo noqdo degto ina istiraahiyo maxaa waxaad u samaysay rasaynan u dhicin afcaashaas baa laga sii gaashaamanaya iska fariiso jiifo riwaayadka qaarna waxayba tilmaamaya weyse qaar uu keeni doono qaala xadaثna wahb bnu baqiya can khaalidi can daawuud can bakrin ana الnabiya salى اllahu عalayه ali wslam bacثa abaa dar buu diray bihada اlxadiiث buula diray qaala abu daawuud wahada asax اxadiiثayni قال xdثna بكر بن khلف والxسن بن علي المعنى qال xdثna إبراhيم بن khالد qال xdثna أbو wائل qال أbو dاوd yعnي القاaصة أbو wائلkii qاas ahaa buu ujeedaa min أهلi صaنcاء curfiga slفka marka alqاas hadii la yihah waa ninka waacdka wax wacdiyo qaala waxa uu yidhi huwa uraa waxaan u malaynaya cabdاللahi بن بaxيir inuu yahay qaala dkلna عlى curوة بن محمد الsacdي fakalamahu rajulun nin baa la hadlay faaqdabahu waa carag geliyey ka caraysiiyey faqaama waa istaagay fatawada'a waa weyse qaatay uma rajaca waa soo noqday waqad tawada'a isagoo soo weysaystay faqaala xaddaanii abii can jaddi cadiyata qaala qaala rasuulu llahi sal l salam ina alqadaba min ashayطaan caradu shaydaanay ka ahaatay wa ina ashayطaana khuliqa min annaar shaydaanna naar baa laga abuuray wainamaa tudfa'u annaaru naarta waa la demiyaa bilmaa'i baa lagu demiyaa biyo faidaa qadiba axadukum midkiin hadduu caroodo falyatawadda'a ha weyso qaato hadiiskan marka sunaadkiisa abu waa'il ilqaaskaas baa ku jiro dacfi baana ku jiro laakiin marka macnaha uu tilmaamaya marka aasaar fara badan baa tilmaamtay qofku markuu caraysan yahay inuu weysaysto oo weysadii marka waxay deminaysaa caradiisii baabun fi اlcafwi wاtajaawuzi baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi lcafwi cafiska iyo watajaawuzi dhaafidda in layska cafiyo layska dhaafo qaala xadaثana cabdالlahi bn maslamةa can maliki can ibni shihaabin can curwata bni الzubayr can caaئiشhaةa أنha qاaلت waxay tihi maa khuyira rasuul الlahi sl ا slam nebiga lama khiyaar gelinin fii amrayni laba arin ila اkhtaara wuxuu dooranayay aysarahumaa midka fudaydka badan bayna amrayniga marka waa maxay ibnu xajar wuxuu yidhi min mri اdunya arrimo addunya laba arimood oo adduunye ku saabsan nebiga lama door gelinin weligiis ilaa midka fududoo qaadan jiray marka in sidaa lagu fasira maxaa keenaya adduunye in la yidhaaha waxaa keenayu leeyahay xaafidku wax ka dambeeya maa lam yakun ismi shaygu haddii diin uu yahay ismi ma mau ahaan lahaa ma usan ahaanin waxaa laga hadlaaya marka diin maaha waa adduunye maxaa yeelay hadday diin iyo adduunye labadaba wada ahaan lahaayeen maa lam yakun isman maba timaadeenba meesha ila shay diin a dembi maba noqdadeen marka waxaa loo fahmayaa maa khuyira rasuulu llahi sal slam bayn amrayni min umuuri dunya fii amrayni ila khtaara aysarahuma waxaa laga qaadana marka xadiidka cafisku wax fudud waay sa in la qaato iyo yani gadaalu ka ay ka keeni doontaa cafiska tiise xadiidkan waxaa laga qaadanayaa yacni qofku inuu umuuraha midda fudud inuu qaato midda culusna ka tago laba shay haddii lagu door geliyo mid culus inaad qaadata maaha midda fudud inaad qaadato hadiga nebiga saas u aha waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa rukso sharcigu haddii rukso uu kuu yeelay uu kuu sameeyeyna ruksadii inaad qaadato haddii aynan ku jirin dhibaato kale oo yacnii xadiidna oo ku soo arooray nebiga sal l slam uu yidhi in allaha tacaala yuxibu an tu'taa rukhasuhu kamaa yuxibu an tu'taa cazaa'imuhu oo kamaa qaala sal l slam xaafidka fatxiga xadiidkan markuu u tacliiqiye wuxuu yidhi wafi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan alxasu calaa tarki alakdi bishayi licusrin in laysku boorinaayo shay in laga taga in la qaato culays dartiis halkan waxbaa kuu yaal halkan nooc kalea kuu yaal shay baa ka tegaysaa liajli culayska ku jira darteed marka shaygan in culays ku jira in fudayd ku jiro muxuu u baahnaanayaa marka khibro ila adduunye waa innaga waxaan ka hadlayna ciz bin cabdisalaam waa kuu yidhi masaalixu dunyaa waxaa lagu gartaa caqliga iyo khibrada ayaa lagu gartaa laba shay marka shaygan inuu fudud yahay iyo kan inuu fudud inuu culus yahay fudayd iyo culayskiisa waxaa lagu kala garan karaa dadka cilmiga u leh waxyaabahaas iyo dadka khibrada lehoo adduunyada muddo joogay oo wax soo jarribay marka dhallinyarada waxaa laga yaabaa in iyagoo tajrubada aan lahayn laba shay haddii la doorgeliyay midka culus inay qaataan oo fudud ay ka tagaan hadigii nebigana samayb waana waxa marka hadhow shallay iyo dhibaato keeno ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa waxyaabaha dadka ku kalifo inay jallaad hadhow iyo yani rukhas yani xeeladaysi ixtiyaal baabul ixtiyaal inay aadaan dadka waxaa ku kalifou yidhaahdaa jahliga iyo marka hore oo culayska la qaato markii horaa waxaan adkaynaa laysku adkaynayaa hadhow marka derbigii baa lasoo taabanaya culayskii lama gaari ma la qaban karo bani aadanaa leeyahay culayskii waxaa weeyaan ma lagu dhaq ma lasii wadi karo hadhow baa marka waxaa laleeyahay xeelad aan raadsanno shaygii marka haddana xeeladaysi iyo laablaab kalea la gelaya ma fiicnaysaas haddaad u fiirsataan dadka mar walba meelaha adag qabsado diinka ka qabsado ama umuuraha adduunyadaba meelaha adag qabsado waxaad arkaysaa marka in marka ugu dambaysa ama xeeladaysigu ku dhammaadaa ama wixiibuu ka tagaa markaasuu diinkiiba isagoo ka tegey baa arkaysaa marka diinka ilaahay ina diina yusrun walan yushaadu diina axad ilaa halabahu markaa wuxuu yidhi wafi lxadiidi alxasu calaa tarki alakhdi bishayi licusrin waliqtinaacu bilyusri fudaydka in lagu qanco fudaydka in lagu qanco dii la yidhaha war waxaan aan samayno tallaabadeen ku qabanaa tallaabadan haddaan marnana dhib badan baa ku jiro tallaabo kale haddaan marnana fudayd baa ku jiro tee la qaadanaa midda fudud midda culus in laga taga waay ayb waana wax dadku in badan hadda ay isku fahmi la-yihiin ayb dadka khibrada iyo cilmiga leh iyo dadkaan khibrada iyo cilmiga lahayn meesha ay isku fahmi la-yihiin waay wa tarku lilxaaqi fiima laa fiima laa yudaru ilayhi waxaan qofka loo dhibaato gelinaynin in laga taga an ku celceliskiisa wayuuqadu min dalika waxaa laga qaadanaya annadbu ila alakdi birukhas maa lam yadhari alkhaa'u khaa hadduusan muuqanin ruksada in la qaato waalxafu cala alcafwi ilaa fii xuquuqi illaahi tacaala iyo in cafiska laysku booriyo ilaa xuquuqdaa la maane xadiidka aakhirkii soddon baa ayaad arkaysaa wاlndbu ilى اlamri bاlmacruufi wالnahyi can اlmunkar wamaxalu dalika maa lam yufdi ilaa maa huwa ashaddu minhu wuxuu leeyahay marka in macruufka layskaro munkarka layska reebaa laga qaadanaya xadiidka waa goorma laakiin wamaxalu dalika maa lam yufdi oo hadduusan gaarsiinaynin ilaa maa huwa ashaddu minhu wax ka daran oo ka adayg badan hadduusan la ima uusan keenaynin wa fiihi tarku اlxukmi linafsi wain kaana alxaakimu mutamakina min dalika bxayثu yu'manu minhu alxayfu cala almaxkuumi calayhi lakin lixasbi maadati qofka inuu nafsadiisa isaga xukunta ma ahamaa khuyira rasuulu lahi sal slam nebiga lama khiyaar gelinin fii amrayni laba arrin dhexdooda ila khtaara aytarahumaa buu dooranayay maa lam yakun isman hadduunan dembi ahayn fain kaana isman hadduu dembi yahay kaana abcada annaasi minhu dadkan ugu fogaansho badan buu ahaa waman taqama rasuulu lahi sal slam nebiga ma aarboosanin linafsihi uma aarin ilaa an tuntahaka in la qarrabinaayo maahane oo la dilaacinayo oo lagu xadgudbaayo xurmatullaahi ilaahay xurmadiisa maahane fayantaqima markaa uu u aaro lilaahi ilaahi bihaa uu aartaa marka darteed marka cafiskiina meeshan baa laga qaadanaya marka wixii laakiin arin diin ah iyada maya xuduudoo kale iyo cafis ma gasha iyo mar hadday soo gaarto macruufkii laysfaro munkarkii layska reeba marka meesha ku jirto maraatibtiisa iyadoo la ilaalinaayo wax ka dhalanayana iyadoo marka la fiirinayo qaala xadaanaa musadadun marka dadka qaarkood waxaa laga yaaba inay yidhahdeen macruufka far munkarka reeb wixii ka dhasha baa ka dhashay wixii ka dhalanayaa la fiirinaya falsafo waaye hadhahay arkeen falsafo maahan diin ilaahay waaye axaadiidta nebigaanan caddaynayso sala allahu calayh ali wasalam oo nebigu wuxuu yidhi caaisha wuxuu ku yidhi lowlaa ana qowmaki xadiiثu cahdin bijaahiliyatin ama bikufrin lanaqadtu اlkacbata walabanaytuhaa calى qawaacid ibraahim o kamaa qaal sal asaas ibraahiimaan ku celin lahaa buu kacbada siday ahayd asaas ibraahim in lagu celiyo wax fiican oo fadli badan soo maaha macruuf muxuu uga tegay nebiga macruufkaasna dhib ka imaanayo ka cabsanaa oo kacbadiga la duyo uu duminaa markay arkaan inay dadka qaarkood ba fidnoobaan oo kacbadii baa la duminaa fiiri ay is yidhaahdaan yuu ka baqay rasuulka sal l slam hore waxaan u soo marnay xuduudda in lagu oogo ardulxarbi nebigu waa reebay wuxuu u reebayna waxay ku cileeyeen culummada dhibka ka dhalanayo qof muslim inuu gaal u gala hadhow macruuf baartaa inaad farto munkara reebaysaa mid ka weyn baa keenaysaayo muslimkii in gaaladii aadaan oy gaaladii u galaanaad sababaysaa saasaynan u dhicin buu nebiga kaga dhaafay nin reebaadiyo masaajkii ninkii ku kaadiyey isagana nebiga wuxuu yidhi haloo dhaafo kaadadiisa ha wado maxaa loo dhihi waayey wax annaga naga galay ma leh waxa ka dhalanayee hala joojiye munkarkaan masaajidka ka socdo ilaa masaajidkiio kaadi lagu wado waa munkar soo maa masaajidka in kaadi lagu dhex wadaa waa munkar nebigu ma joojinin haddana soo arkaayo bal dhaafuu yidhi iska dhaafa markaani marka munkar ma noqonaysaba saanaa macruuf aba sababtoo ah haddii la buriyo oo la eriyo asagiina cudur baa loo keenaya dhib inuu u yimaadaa dhici karto kaadii lagu celiyo ama waxaa laga yaabaa meel awal daahir ahayd in lasii najaaseeyo munkarkaaba badanaayaba marka qofku marka haddii laakiin uu yidhaha waxaan waa falsafo iyo wax jira ma ahan waa asagaan diin ilaahay ka warqabin oy marka haddii marka saas oo haddana dad dad culummo ugu sii noqdo dadku inuu ka hor wareegay isagay tahay nacam younan culummo ugu noqonin saas dadka waxaas jahligaas qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qاla xadaثna mcmr can الزhriyi can curwaةa can caaئiشhaةa qaalat maa darba rasuulu الlahi salى الlahu عalيه ali wasalama nebigu ma dhufanin ma garaacin qaadiman qaadim wala mra'atan haweenayna ma garaacin qad weligii naagna gacanu ma qaadinoo ma garaacin khaadim u adeegayana kuma dhufanin yani dadka nebiga u shaqeeyo marka xadiidka waxaa laga qaadanaya cafiskiisa iyo tajaawuskiisa dabcan marka dadka naag ama ha ahaato ama qaadim waxun laga weyn maayo qalab haddana maca daalika nebiga gacantiisa kuma dhufa jirin tajaawusku marka nebiga wax dhaafidiisay caddaynaysaa marka qofka dadka ka hooseeyo ee isaga u shaqaynayo inuu dhowro oo uunan gacan iyo waxa uunan u qaadin ayb dadka sidoodana dadka khaadimka shaq qofka shaqaalaha waa qofka dile iyo naagaha qofka dile iyo qof daciif ah oo aan yacnii caqli gaab ah oo daysh iyo fudayd uu ku jiro ilaa nin akhyaara xitaa qof dumara uu qabo gacan uma qaadan nebigana waa ka yidhi waa midka reebay waa uu reebay sala allahu calayh waali wasalam taas laakiin dad caadaba ay u tahayaa jiran ayb wuxuu arkay waxaa laga yaabaa aabbihiisa hooyadiis garaacaayo oo yani shay wax ugu yar ku dilaayo isagii naagtiisii uu tumaya uu garaacaya ilmihii hadday arkasana naagti wiilku naagtiisii guursaduu tumaya u garaacaya haakada soomaaliduna waa isaga badan yihiin qaaraa weliba madaxa ka garaaco ula u qaado oo qaato oo in la lafa bixiyo gaaraan wax fiican maaha nebigu sal l slam wuxuu yidhi dadka idinkugu wanaagsan axsanukum linisaa'ihim kuwa naagahooda ugu wanaagsan waay marka marka bacfi baa iyaga ku jiro bacfigaas marka inaad adiga garaac ku samay qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahiim wahuwa dawraqiyu qaala xadaanaa moxamed bnu cabdiiraxmaan alufaawiy can hishaam bni curwata can abiihi can cabdillaahi yacni bni zubayr fii qowlihi khudi ilcafwa qaala waxa uu yidhi umira nabiy llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigii alla waxaa la amray ayb alcafwa cafis baa la amray min akhlaaqi innaasi dadka akhlaaqdooda xaggeeda inuu iska cafiyo waxyaabaha uu dadka kala kulmaaya inuu iska cafiyaa la faray nebiga sala allahu calayh ali wasalam qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala baabun fii xusni اlcishrati habdhaqanka wanaagiisa caddayntiisii u baabyahay qaala xadaana cusmaan bnu abi shaybata qaala xadaana cabdulxamiid can اlximaaniy qaala xadaana alacmash can muslimi can masruuq can caaishata qaalat kana nabiyu sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa balagahu can اrajuli ninka xaggiisa hadday ka soo gaarto ashay-u uu ka soo gaaro wax lam yaqul ma dhihi jirin maa baalu fulaanin yaquul hebel muxuu sidaa u leeyahay walaakin yaquulu wuxuu dhihi jiray maa baalu aqwaamin dad dad xaalkoodu waa maxay yaquuluuna kadaa wa kadaa ay sidaa ay sidaa u dhahayaan war dad maxaa ku dhacayoo qoom ay sidaa iyo sidaa u leeyihiin marka ninkii meesha fadhiyeyna wuu isgaranayaa markaas ninka waxaan sameeyey hadalkan yidhi isagu waa isfahmay mana la ceebayninoo dadkii laguma ceebaynin marka hadduu caaqil yahay waa iska dhaafayaa wixii marka isagoon dadkiina lagu dhex ceebaynin oo aan meesha marka dhegta lagu soo dhegin ama magaciisa la sheegin waanadiina sideedii bay u dhacday kaana nebiyu marka maxay tusaa daa nebigu saasaa haalibka ahayd marka sida haalibkaa nebigu xaalkiisu sidaasuu ahaa waa jiri jirtay mararka qaar qof uu magac dhabo oo uu yidhaah hebel saanuu yaalay iyo hebel muxuu sidaan u yeelayaa waa dhici jirtay laakiin wax badan maahe markaasna xikmadaa ku jirtay marka dadka carabkaaga marka inuusan wada gaarin dad marka waxaa jira dadkii islaamka ahaa bal culummadii dadkii ahlu cilmiga ahaa adduunka meeshay doonaanba hauga noolaadaane dad carabkooda oo wada gaaray oo la dhihi karo alla ilaah inta ka fakataa la tirin karaa dad waxaa jira inta ka fakatay la tirin kara oo inta kale carabkoodu wax uusan gaarin aanay jirin nin imaam masaajid tujiye ha noqdaan ka fakarayninoo qaari ah oo xaamilulqur'aana iyo mid caalimoo yani ama muxadita ama yani faqiihan ka fakanaynin kuwii hore kuwii dambe mid ka fakanayo male marka dhallinyarta lagu tarbiyeynayo taasoo kalena ma fiicno barake iyo khayr maahan haddaa adiga saas marka wax u tarbiyeyso adigana sidaasaa lagu yeelayaa marka ninkii aad bartood ku dhiirigelisid dadka culammada aflagaadeeyo orod caay jarxii tacdiil waayo ninka aad tiraahdid waxaas jarxii tacdiil uga dhigto beri adigoo ku caynaya adigana kugu sameynaa aljazaa min jinsi alcamal marar badanna marka waa ka hadalnay qofku marka waxaan aragnay qaar dadkii ku eedaynaya xataa nin imaamow eedaynaa markaasu wuxuu ku eedaynayaa faatixada laba aayad markuu ka akriyo waa isku ooynayaa buu leeyahay laba aayad ama hal aayad maa lagu ooyaa buu leeyahay mar haddii adiga ilaahay kaa keeni waayo haddii ninkaan ilaahay ka keeno faatixada in lagu ooyo maxay u suurtogeli weysa haddii qalbigiisu qoyan yahay isaga uu ku ooynaya hal aayado faatixada kamid uu ku ooynayaa ayb uu ku ta'asura laakiin intaas bal fiiri ninka ceeb uga dhigaayo qof ma wuxuu ku wuxuu ku sheego waaye marka qofkaasayba ammaan u tahay marka ayb waxyaaba marka cay ama ceeb loo arkaayo ammaan noqon qofkii ammaanba u abaa jiri karaan ayb marka nebigu wuxuu yeeli jire u dhihi jiray maa baalu aqwaamin yaquuluuna kada w kada dad maxay sidaa iyo sidaa u yeelayaan ayb qaala xadaanaa cubaydاllaahi bni cumara bni maysarata qال xdثna حmاad بن زayd qال xadثna slm اlcalwiy qاl xadثna slm الcalوي عan أنس أنa رaجuلا dkla عlى رasuل الlah صلى اه sلم nin baa nebiga u galay وعalayhi أhru sfraة midab jaallo oo zacfaraan isagoo u ka muuqda raadkiisa zacfaraankuna ad wax naagaha ay isticmaalaan wa kaana rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa qallamaa yuwaajihu inuu kala hortago rajulan nin baa yaray fii wejhi wejigiisa bishayn ou kala hortago shay yakrahuhu ou nacayo nebigu waxaa aad u yarayd qof inuu kala hortago wejigiisa uu kala hortago waxuu dhibsanayo falamaa kharaja markuu baxay qaala waxa uu yidhi low amartum haada war ninkan haddaad amri lahaydeen an yaksila daa kan inuu dhaqo canhu xaggiisa uu ka dhaqo war ninkan haddaad fari lahaydeen waxaan inuu iska soo dhaqo waa fiicnaan lahayd ardaha u sheegaysuxuu dhibsanayaa marka inuu wejigiisa ka dareemo marka mararka qaarna waa dhici jirtay nebiga in wejigiisa laga dareemi jira hadba xaalku siduu ahaa ayuu nebiga u dhaqmi jiray sala allahu calayh ali wasalam xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan fi shawaahid min ajli salm alcalawi qaala abu daawuud salmun laysa huwa calawiyan maaha in nisbadiisa calowi uu yahay kaana yubsiru fi nujuum xidigahu fiirin jiray washahida cinda cadiy bni arqaah ayuu markhaati kacay calaa ru'yati alhilaal bisha inuu isagu arkay buu ka markhaati kacay falam yujid shahaadatahu markhaatidiisii ma uunan ogolaanin marka waxbuu ku ogaa marka uu ku arkaayey marka markhaatidiisa aan lagu ogolaanayninoo wax markhaatigii marka baa markhaatidiisa markhaati tir ah ayuu kolley ku ogaa marka saas darteed baanu ku aqbalayn markhaatidiisa qaala xadaanaa nasru bnu caliyin marka ninkan isaga waa daciif salm alcalawi laakiin yuctabaru fi mutaabacaati washawaahid qaala xadaanaa nasru bnu caliyin qaala akhbaranii abu axmed qaala xadaanaa sufyaan can اlxajaaji bni furaafisa can rajuli can abi salamata can abi hurayrata xaa xadaana moxamed bn اlmutawakil alcasqalaaniyu qaala xadaana cabdurazaq qaala akhbarana bishr bnu raafic can yaxya bni abi kasiir can abi salama can abi hurayrata can abi hurayrata rafacaahu jamiican ayb labadaba marka way rafciyeen ayb midka dambe marka yaxya bn abi kaiir can abi saakir kaana can rajulin can abi saakir ama nasru bnu caliyin iyo moxamed bnu lmutawakil can abi hurayrata rafacaahu jamiica qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam almu'minu mu'minku hirun weeyaan mid daciif kariimun wanaagsan walfaajiru faajirkuna khibun weeyaan mid dhagar badan la'iimun oo shar badan xadiidkan marka sharax tafsiir buu u baahan yahay hirun daahirka waxaad moodaa mu'minku mid la siri karo waay inuu leeyahay alimaamu طaxaawi marka xadiidkan wuu sharxayo wuxuu yidhi fata'amalnaa hada اlxadiid xadiidkaanaan sii fiirinay linaqifa cala almuraadi bihi ma huwa in shaء allahu saan bal ugu dul istaagno ujeedka laga leeyahay fawajadnaa waxaan aragnay algira fii kalaami اlcarab carabta kalaamkooda algir hada aladii laa haa'ilata macahu fulaanun qirun markay leeyihin waxay ka wadaan buu yidhi alladii laa haa'ilata macahu waa midka shar maciisa aysan ahayn walaa baaطina lahu yukhaalifu daahirahu baaطil u qarsoon oo daahirkiisa khilaafsanna ninkan qabinaa la dhahaa waa ninka laabtiisu xaaran tahay ayb sadaacadda waman kaanat haadihi sabiiluhu qofka waman kaanat haadihi sabiilahu waman kaanat haadihi tani sabiilahu kay tahay jidkiisu amina almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi qofka jidkiisa uu kaa yahay mu'miniintu way ka nabad galeen carabkiisay gacantiisa ka nabadgelayaan wahiya sifatu lmu'miniin mu'miniinta sifadoodana saas u ahayd wawajadna alfaajira faajirkana waxaan aragnay buu yidhi daahiruhu khilaafu baainihi wawajadna alfaajira waxaan aragnay daahiruhu daahirkiisu khilaafu baainihi waay lianna baainahu huwa maa yukrahu baainkiisa waa waxa la nacaayo wadaahiruhu ayb lianna baainahu maa yukrahu wadaahiruhu famukhaalifun lidalika daahirkiisaa fiican baatinkiisana waa wixii la nacayo kaalmunaafiq aladii yudhiru shay-an hayra makruuhin minhu waxaan la kahanin lagu kahanin buu muujinaya huwa alislaamu aladii yaxmaduhu ahluhu calayhi wayubdinu khilaafahu wahuwa alkufru aladii yadumuhu almuslimuuna calayhi fakaana milu dalika alxibu aladii yudhiru almacna aladii huwa maxmuudun minhu xatى yxmadahu اlmuslimuuna calى dalika wayubdinu ضidahu mima yadumuhu اlmuslimuuna calayhi wahuwa alfaajiru اladii wasafahu rasuulu lah sal slama bima wasafahu bihi fi hada اlxadiid aduu saasuu ku micneeyey markaaxaawi isagu wuxuu leeyahay alhiru hir waa midka baaطinkiisa iyo daahirkiisa iswaafaqaan oo qalbigiisu nadiif yahay oo isagu marka shar laga cabsanaayo oo laga malaysanayo kaynan jirin kaasaa laga wadaa wa qaala alkhaaabiyu alimaamu alkhaaabi isagu wuxuu yidhi macnaa hada alkalaam ana almu'mina almaxmuuda mu'minka maxmuudka ah huwa man qof weeyaan kaana dabcuhu dabcigiisa iyo washiimatuhu iyo habdhaqankiisu ay tahay algharaaratu wa qilatu alfitnati lishari waa nin iska yacni haafil ahoo sharta ka dhoohan shar iyo sida wax loo khiyaano iyo ninkaan aqoonin alhiru waxaa laga wadaa buu leeyahay qofka muuminka waa qof aan shar iyo dhagar iyo dariiq dad lagu siro iyo qaab dad si xunoo dad wax looga qaatay ninaan aqooninba marka dadku way ku jiraan dad muslimiina waxaa jira yani aan shar iyo dariiqeed iyo dariiq loo mara midna aan war u hayninba kaas waa xadiis marka macnaha laga macnaynayo wqilaة اlfiطnati lishari sharkii baa dhug badan uma laha sharka ayb ayb man kaana طabcuhu washiimatuhu اlqaraarata waqilaة اlfiطnati lishari watarka اlbaxثi canhu طabcigiisa waxaa weeyaan shar inuu baarbaaraba m in laga tago waana dalika laysa minhu jahlan jaahilnimana kama aha laakinahu karamu waxusnu khulqin waana alfaajira faajirkana man kaanat caadath اlkhiba faajirku marka waxay tahay caadadiisu waa dhagar wadahaa iyo sir wlwuul wاlwuquula fii macrifati shari iyo sharta macrifadeedu aad loogu talax tago walaysa dalika minhu caqlan caql iyana kama ahane laakinahu khibun walumun waa khibun lumun shar waay ma ku jirtabini aadamka waxaa arkaya dad say dadka maalkooda uga dhacaan dhiigooda ku galaan aad dariiq aan qofka uu la yaabo ayuu u maraa sharta iyo baailka qof muumina haddii loo sheega waxaas waxaa laga yaaba inuu yidhahdo waxaa ninkaan see ku keenay inuu isyiraa weligiisna qalbigiisa aynan ku dhicin qofka muuminka marka waa laab xaaran yahay laabtiisu shar iyo macaanideed iyo duruqdeed ma yaqaano marka sidaasu wuxuu ku yahay qof marka isku saalixa kanna marka waxaa weeyaan shar iyo dariiqeed unbuu raadiyaa iyo si sharta duruqdeeda oo aad u yaqaana caqli kama ahane shar raadinay ka tahay khaaab isasaas ku fasira qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa sufyaan can moxamed bn اlmunkadir can curwata can caaishaةa qaalat ista'dana calى الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam rajulu nebiga nin baa ka idin dalbaday faqaala wuxuu yidhi bi'sa bnu اlcashiira cashiirada qoyska inankeeda yani qoyska ninka ka mid ah yaa baas lahaaday almaqsuusu bidami haada midkan soo gargaraacayo waa midka eedaynta ama cayda lagu gaariyayo ow bi'sa rajulun ninbaa baas lahaada bi'sa rajulu lcashiirati cashiirada ninkeedii ayaa baas lahaada almaqsuusu bidami huwa uma qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi idanuu lahu u idma falamaa dakala markii uu soo galay ninkii alaana lahu lqowm warka waa u jilciyey nebigu war fuduho jilicsan buu kula hadlay markii hore sidaa buu yidhi nebiga markii dambena warka waa u jilciyey markuu soo galay faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alanta lahu qowla qowlkii baa u jilcisay waqad qulta lahu waxaadna ka tidhi maa qulta wixii aad tidhina waa ku tidhi qaala waxauu yidhi inna shara annaasi dadka kan ugu sharta badan cind allahi ilaah agtiisa mansilatan xagga derajada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha man qof waaye wadacahu ou ka tegey ow tarakahu nnaasu ama dadkii ay ka tageen liitiqaa'i fuxshihi war xumadiisa dhowrsi ay ka dhowrsanayaan darteed war kan iska daaye war xun iyoannan ka maqlinin dad waxaa jira si kasta hadday dhahaan layskaga aamuso limaadaa shartiisaa layska ilaalinayaa haddii lala hadlo wax dadku afka gacanta saaraan buu dhahaya dadka kaasaa ugu xun marka waa mid marka af adag oo xishood badan markaa nebigu taasuu ilaalinaya sala allahu calayh ali wasalam xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya fiihi lmudaaraatu waxaa la yidhaha almudaaraat dadka in lagula dhaqmo mudaaraat mudaaraad iyo marka mudaahanaa kala jirto dadka qaara isku qalda marka qaara waxay u arkaan marka qof kasto waxa uu yahay wejiga ka saara xaqa saas waayo u kuley haddii kale mudaahano iyo dadka in la susubko iyo waxaas yacnii mudaahano waayay leeyihin ibnu xajar marka wuxuu yidhi dad badan ayaa ku gafo oo isku qaldo almudaaraatu waalmudaahanatu farqiga u dhexeeya juska tobnaad marka wuxuu ku yidhi safxada afar boqol lixdan iyo sagaal alfarqu bayna almudaaraati waalmudaahanati ana almudaaraata mudaaraadka badlu اdunyaa lisalaati اddunyaa aw iddiin ow humaa macan mudaaraad waxaa layidhaha adduunyadaadii baa bixinaysaa si aad yacni u hagaajiso adduunyadaada ama adduunyadaada iyo diintaada nin baad waa u yacnii u dhoolacdaynaysaa ama waxbaad siinaysaa xoogaa lacaga ama hadal fiican baa ku dhahaysaa waxaa ku rabtaa adduunyadaadu inay kuugu hagaagto diinkaaguna kuu nabadgalo haddaadan sidaan yeelin diinkaagii maku nabadgelaya ma adduunyadaadii waa kula caytamaya waxbuu kugu samaynayaa adna inaad wax ku samaysaa laga yaaba hadhow amase waxaa laga yaabaa marka in hadhow adduunyadaadiiba ay dhibaato u geliyeen marka cabsi laga cabsanaa oo hadal fiican loo yihaa ama wax un loo dhaho haddii wax kale la yihaa laga yaabo adduunyadaadiiba inuu dhib geliyo wax u dhibo ay dhici karto mudaaraadka marka kaas waa badlu اdunyaa liصalaaxi اdunyaa aw iddiin ow humaa macan wahiya mubaaxatun waa bannaanta culamada qaar warubama suxibat in la sunneeyaana balla arkaa buu yidhi marmar wاlmudaahanatu mudaahanaduna waa maxay tarku اddiini liصalaaxi اdunyaa mudaahana haddaa maqasho taas diintaadii baa ka tegaysaa adduunyadaada say u hagaagta darteed taasaa mudaahano leera marka ma bannaano diintaadii baa bixinaysaa adduunya saa u hesho madaxtinimaa rabtaa diinkaagii baa wax bixisay ka waxbaad suuqa geysay amase maal baa rabtaa diinkaagii baa qayb bixisay marka inaad diinkaagii bixiso liajli salaaxi dunyaa baa ah mudaahano mudaaraadna waxaa weeyaan badli dunyaa lisalaaxi dunyaa aw lisalaaxi dunyaa waddiin saasay u kala bedelan tahay marka midda nebigu samaynayo waa maxay mudaaraad mudaaraadkuna waa la ogol ibnu ibnu abidunya waxaan umalaynaa inuu leeyahy kitaabu lmudaaraat kitaabu mudaaraati اnnaas aahaarta waa ku soo aroortay iyou qoray ayb abulxasan almaawardi isay laftirkiisuna inuu leeyahay fiqhu lmudaaraat baa umalaynaya ayb ma sahubo marka mudaaraadka isagu waa sidaas mudaahanaduna kaas xadiidka waxaa kale culamada ka qaataan qofka in la xamo karo haddii maslaxa ay ku jirto nasiixo darteed iyadoo diinta loo nnaseexaynayo darteed in qof la xamo karo hadda ninkan nebigu markuu intuunan imaanin ayuu yidhi bi'sa akul cashiirata isagoon joogin buu sidaa yidhi laakiin nebigu markuu sidaa leeyahay maslaxaa ku jirto nasiixaa ku jirto dadka joogo qaarkood ayuu uga digayaa ninkan ayb soo ma garan marka taasoo kale marka lix meeloodoo xanta ay ku bannaan tahay qayb ka mida qofku haddii almuclinu lilfisqi midka fisqiga la jahro iyo iyo midkan yacnii waxa ku tacalluqo jarxiga iyo tacdiilka shahaadada iyo cilmiga iyo waxyaabaha ku tacalluqo qofka marka in laga jarxiyo oo layidhaha qofkan sidaasuu yahay iyo sidaan buu yahay nusxi dartiis qof yaqaana oo uga jarxiyo waa bannaan tahay idasaas tadallum qofku dulmiyaarta inaad ka dacwooto waa bannaan tahay waxyaaba macruufa oo imaamu nawowina kitaabkiisa riyaad saalixiinka uu ku sheegay iyay mashhuur ku tahay iyo qofkiio tale la weydiiyo iyo wayaalkaasoo dhan markaa laa liqasdi alghiibati maahan liqasdi nasiixati dadkan ilaahay qulubtooda waa yaqaanaa ninkii isagu hiibo iyo wax kale kala danle midda marka iyada jarxiga iyo tacdiilka ay ku saabsanna ibnu xajar nusatu nadarka iyo wuxuu ku sheegay qofku inuu yaqaano an yakuuna caarifan biasbaabi aljarxi wa tacdiili asbaabta wax lagu jarxay inuu ka saayo u yaqaano alamru bilmacruuf nahy canimunkana cilmi baaba shardi u ahaada qofka markaa asbaabtiiba hadduusan kala aqoonin qof iska howtalhamigo iska socdo uu yahay haddii uu yidhaha marka waa kan waa bannaan tahay dadkan a'immadii waaweyneydba waxwaa jarxi jireen anna culummadan kadigaa hadduu yidhaahdo war adiga qadarkaagiiba maba taqaanidba marka maxaaseed culamo uga dig culamo culamaha ka digta iska dhaaf laakiin adiga icrif qadaraka qadarkaaga horta aqoonso saasaan u dhahaya ayb daa'imanna qofka caalimkaasi oo qadarkiisa waa yaqaanaa laakiin qofka jaahilkaan qadarkiisa aqoonin waraan mar u sheegnay imaam axmed qoladii tiri imaam axmed faqiih waaye waa muxadid laakiin fiqi maa yaqaanin markaasuu imaamu dahabi yidhi fiqhigana wuxuu ka gaarayo meeshii shaafici ka gaaray oo kale xadiidka meeshaasuu ka gaaray oo kan meeshaasuu ka gaaray markaasuu wuxuu yidhi laakina aljaahila laa yacrifu qadra nafsihi fakayfa yacrifu qadra hayrihi jaahilku isagaan aqoonin waxa uu yahay qadarkiisa hayrkiisoo u aqoonsanayaa naftiisiibuu garan waayey labadiisa kalxamood ku dhex jirta marka xadiidku waxyaabahaas oo dhanna marka waa laga qaadanaya khaaabi baa isaga wuxuu sheegay wax laga fahmi karo in nebigu uu khaaskii uu la ahaa midaan oo kale laakiin ibnu xajar baa faksiga tacliiqiyey nebigu inuunan gaar laahayn buu sheegay faqaala wuxuu yidhi marka yaa caaishatu in allaha qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun can moxamed bni camrin can abi salama can caaishata ana rajulan ista'dana cala اnabiyi sala allahu alayh ali wasalama nin baa nebiga ka istiidaan dalbaday faqaala nebiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi biisa akhu lcashiira falamaa dakhala markuu soo galay inbasada ilayhi rasuulu llahi sal l salam nebiga waa u furfurmay wakallamahu waa la hadlay falamaa kharaja markuu baxay qultu yaa rasuula allah lama ista'dana markuu idin dalbaday qulta biisa akhu lcashiira baa tidhi falamaa dakhala markuu soo galay inbasadta ilayhi faqaala yaa caaishatu ina allaha caza wajalla alleh laa yuxibu alfaaxisha almutafaxifa ilaahay ma jecla midka xun ee fuxshiga iska raaraadiyo iska doondoono ayb ninka fuxshiga iska doondoono warkiisuma war xun yahay oo markuu hadlayaba yacni alqaabta iyo naanayshyada xunxun kan ku hadla ilaahay ma jecla xataa haddaa wax jarxinaysid cibaaraadkaa wax ku jarxinaysid inay yacni fiican yihiin a'immadii salafka way kala ahaayeen dabcan haddana laakiin cibaaraadkoodu waxay u badnaayeen cibaaraad maqsuudkana lagu oofsado wax kalena aan ka muuqanin ayb laakiin bacdi naas cibaaraadka ay samaynayaan oo kale qofuu rabaa inuu jarxiyo markaasuu gurigiisa ka sheekaynaya oo gurigiisa ku dhex sameeyo iyo xaaskiisii iyo waxyaabahaas iyo yaa laga yaabaa iyo dunuub isaga khaas u aanacay oo aan baabkan shaqo ku lahayn jarxiga tacdiilka aan shaqo soo gasho aan lahayn taas marka ma fiicno marka wuxuu yidhi cabdulxayi laknawi cabdulxayi laknawi abulxasanaat kitaabka la yidhaha rafc wa takmiil fii bayaani alfaad iljarx wa tacdiilka wuxuu yidhi dadkii hadda wuxuu yidhi dad badan oo culummo ah yaa wuxuu ka eed sheegtay oo wuxuu tilmaamay qaabkay wax u jarxiyaan iyo markaasuu wuxuu yidhi hadday culimmadii saas yeeleen uu leeyahay dadkii cawaamta ahaana marka wuxuu yidhi iyaguna waa kasii dareen markaasuu yidhi zaaduu naqmatan fi tanbuur wa dulmatan fi dayjuur mugdigiina waxay kusii dareen buu yidhi mugdi kale gurbaankiina heesay kusii dareen caamadiina dii marka kii roonaa uu gurbaan tuntay caamiga marka muxuu samaynaya waa heesaymarka qofkii wixii haddii aan marka loo yeelin yani aan la xakamaynin oon lagu xakamaynin sidii dawaabiddii iyo qawaaciddii ay lahayd caamadiiba marka dhex darsanaysaa la arka ayb marka alfaadahaas in la iska ilaaliyo imaamu lbukhaari imaamu sanca qof marku rabo inuu jarxiyo waxaa arkaya cibaaraadkiisu inay fiihi nadar iyo yaad ku arkaysaa iyo isagoo dhahaya yacnii sakatuu canhu iyo macdaalika qof jarxigiisu xeel dheeraadayna uu yahay ayb qaarkood waa jiraan alfaad adag isticmaali jireen kuwa dhexdhexaadana waa jireen marka alfaadda maqsuudku inay dabooli karto umbaa la rabaan qof cilmi lahana fahmi karo lafdigan maqsuudku inuu dabooli karo iyo in kale qاaل xdثna cbاas العنbري qال xdثna أسد بن cاmر qال xdثna شhريك عن الأعمش عن مجاهد عن cائشhaةa في hذه القصة qاaلت faqاaل تcnي النبي sلى الله عليه لي وsلم ya cائشhaةu إna min شhirاar الناasi dadka kuwa ugu sharta badan الadiina yukramuuna waa kuwa la karaameeyo maxaa loo karaamaynayaana اtiqاaءa alsinatihi carabkooda dhowrsi laga dhowrsanayo ama kacabsasho laga cabsanayo darteed carabkooda laga baqaayo laga cabsanaya saa darteed baa loo karaameeya dadka kuwaasaa ugu xun qaala xadaثana axmed bnu maniic qaala xadaثana abu qaطn qaala akhbarana mubaarakun can haabitin can anas qaala maa ra'aytu rajula nin ma aanan arkin iltaqama uduna rasuuli اllahi sal l salam nebiga dhegtiisa afka gashtay yani ruux nebiga inuu la sowro rabo afkiisii nebiga dhegtiisa gashtay fayunaxii ra'sahu madaxiisa markaa uu nebiga ka leexiyey ma aan xataa yakuuna arajulu ninku intuu ka ahaado huwa isaga alladii yunaxii midka leexinaya ra'sahu madaxiisa ilaa ninka uu madaxiisa ka leexiyey wamaa ra'aytu ma arkin rajulan nin akhada biyadihi nebiga gacantiisa qabtay fataraka yaddahu gacantiisa uu ka tegey xataa yakuuna arajulu ninku intuu ka ahaado huwa aladii yadacu yaddahu gacantiisa midka la tegaayo oo ilaa ninka isaga uu gacantiisa la taga nebiga lama tegayni wabilahi towfiiq